dhinaca kale waxaa jiray musharaxiin iyagu hore u jeediyey khudbadahooda oo ay v o a walaysi la yeelatay waxaa murashaxiintaasi ka mid ah fawsiye yuusuf xaaji aadan ra-isul wasaarihii ra-isul wasaare ku-xigeenkii hore iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ah gabadha keliya ee ku jirta sagaal iyo soddonka musharaxa ee xilka madaxweyne u tartamaya wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan oo howlo shaqa u joogta muqdisho ayaa waraysigan la yeelatay maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto marka hore waad mahadsantahay falastiin adiga iyo tiimkaaga kula shaqaynaya iyo asxaabta kaleba waxaan go-aansaday sidaa khudbadaydaba ku akhriyey inaan isa soo taago markaan arkay dhibaatada iyo dayaca dalkan haysta iyo dadka ee muddada dheer ragaadiyey markaan dib oegay taariikhda soomaaliya maxay ahaan jirtay waagii hore ilaa kun iyo dheeraad sano super power bay ahayd safiirka u horeeyey adduunka soomaaliya buu ahaa china loo diray meelo badan baynu kow ka ahayn ganacsiga adduunka indian oceanka seventy seven wixii ka horeeyey libaxyada afrika ciidankeena la oran jiray dalal badan baan xoreynay dalalka afrika in badan oo aada u fara badan waxaynu kaga horeynay caafimaad fariya tacliim fariya shaqada oo qofku benshan leeyahay shaqo la-aan aan jirin waxaasoo dhan haddaynu gaari karay weliba khayraadka hadda aan ogaanay inaan leenahay aynaan ogeyn waagaas dadka hadda joogaana ka tira yaryahay dadkii waagaa joogayla waa la qaxay waa laga baxay wadanka ah waxna dagaaladii bay ku dhammaadeen waxaan is yidhi meel baa wax ka qaldan yihiin waxaa ii soo baxday inay tahay qab iyadoo four point five dalkii lagu qaybiyey oo labaatan sano ka badan iminka lalahaa qabaa'il baatiin laynagu celiyey dhowr kun oo sano ka hor qabaa'il baatiina qabaa'ilkiinaa ku shaqaysta oo saasaa ahaanaysaan anigu doodo badanaa ka qayb galay marar badan oo sanado doorashooyinka lasoo gaaray laba goor ugu yaraan mar walba la leeyahay maya diyaaruma tiidin weli xisbiyo dadkiina laga dhaadhiciyeyba xisbiyo diyaaruma nihinoo manaan gaarin weli xisbiyo waxaan isiri waa la gaaray wakhtigii laga bixi lahaa qabiil qabiilkaasoo ah dhaqan culture aano qabiil aano qab qabiil iyo aano isdaba joogta dagaal uun constantly socdo uuna isdaba joogoo midba midoo aaraya iyo qabiil qabiil ku duwa haddana markaasaa qabiilkii lasii official iyo politicalkii siyaasaddii lasoo dhexgelaya qabiil waxaasoo dhan waxaan is idhi walaaha waad tuuri kartaa waddankanna waddan caadiya oo degan oo nabadaysan oo khayraadkiisa loo soo saaray oo horumar gaaro oo qayrkii la tartama waa simple sida looga dhigaa laakiin darajo kastoon soo qabtay waxba kama qaban karaynin ra-iisul wasaare ku-xigeen baa noqday ra-iisul wasaare sihayaa noqday foreign minister baa noqday mindida daabkeeda haddaadan hayn waxba kama qaban kartid waxna kama bedeli kartid waxaasoo dhan waana wax sahlan oo wax laga qaban karo taasaa igu kaliftay hawshani waa hawl adag dadka soomaalida markaad fiiriso dhaqanka iyo sida ay dumarka u arkaan oo aad og tahay in beelihii soomaaliyeed lagu qancin waayey tiradii loo baahnaa oo baarlamanka ee dumarka ahaa inay soo buuxiyaan ma isleedahay waa ay joogaan xilli ay gabar madaxweyne u dooran karaan horta wax waliba trial bay leedahay wax waliba isku day bay leedahay anigu waxaan ahay qof marar badan wax kow ah soo samaysay waxaan kow ka noqday soo sameeyey ra-iisul wasaare ku-xigeen kow foreign minister kow jaamacad qof asaasta oo madax ka noqoto kow waxyaalo badan baa jira telefishonkii raad oo aan sameeyey anigu kow ka ahaa waxaan arkay waxbaba kuma horjoogaan waxbaba kuma horjoogaan adigaa ishorjooga qofka dumarka ay hadday haweysato wax inay samayso oy ku dhaqaaqdo raggu kama joojiyaan weliba dhibaatooyin qanjurufooyin way iska jiraan laakiin xoog kuma isjoojin karaan markaad isgarab taagtana ixtiraam baabaad ku helaysaa dheeraada marka anigu ma qabo waa lagu codayn waaye khudbad fiican baan u akhriyey xildhibaanadana waa la kala wada shukaansanayaa in badan waa la hadlay wax yidhi ma adigu haween baa taho koo codaynayo koo codayn maa arag
waxaa jirta gabdho badanaa codeeya oo baarlamankana ku jira horena waa usoo aragnay doorashooyinka somalilan aan soo aragna oo gabdhihii tartamo ee cod waayeen ama ha noqoto inaan lagu baraarujin ama ha noqoto in gabdhaha laftirkooda ay iyaga ragga aaminsan yihiin gabdhaha xildhibaanada kula ah ee labada aqal ma weydiisato cod si gaara ma ula hadashay ma ka go-an tahay in ay iyaga is awood geliyaan marka aynu gaadhno bridgkaas aynu ka gudbaynaa markaynu gaadhno ayaynu arki doonaa inay codeeyaan laakiin qaar badan ballanqaad waa ay sameeyeen rag badanna ballanqaad waa ay sameeyeen laakiin qof walba waxay ku xidhantahay damiirkiisa iyo dareenkiisa wadaniyadeed siduu wuxuu arko dalkan isbedel buu u baahan yahay dadkii shalay qaladaadka soo galay ee shalayto hagaaji waayey hadda beritana ma hagaajinayaan aniga dadkaasaa la tartamaya waxaanahay dhig cusub waxaanahay gabadh waa ka duwanahay anugu gabadha keliyaanahay caqabada ugu weyn ee waxyaabo badan hortaagan waa dhinaca amniga maxaa is leedahay amniga waa kaaga suuro geli karaan ilaan haddii aan amni la helin nidaamkii dowladnimadu ma shaqayn karto afar iyo barkii lagama tegi karo waxyaabo badanaa ku xidhan amniga maxaa ka qabanaysa amniga afar horta afartii barkii amnigu iskuma xidhnaba horta sidoodaba laakiin amnigu amnigu waxaa weeye wuxuu ugu xihan yahay doorasha ma dhici karto dadku inta soo baxaan ma codayn karaan may haddaba way haddii dhacaysaa.
haddii aanay nabad jirinaa la yidhaahdaa horta qodoodaas wax badan baa laga dooday waa muhiim amnigu waxyaa da- amni haddaanu jirin eh, mana- mama samayn kartid eh, maalgelin ama shish- mid shisheeye ha noqoto ama mid sokeeyo oo dee xoog laha noqote amni haddaanu jirin cadaaladina ma jirayso caafimaad iyo cilmi hagaagsanina ma jirayaan amnigay wax waliba bayska u ah marka horta dib u heshiisiin rasmi ah ayaa horta amniga salo ah inta taasi socoto amniga waxaa weeye qolooyinka nabaddiidka ah waa laba qaybood waa qolooyinka nabaddiidka ah iyo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexoo iska horjeeda iyo dadkii oo isfahmi waa badani jiro aniga labaan marka waa istaraatiijiyadeedu tahay ta koowaad waxa weeye horta nabadgelyo dibutejinta odayaal baa jira soomaaliyeed oo region kasta jooga geeska africa oo khubaro ku ah dib u heshiisiinta iyadoo barbar socoto samayntii xisbiyada oo la xoojinayo tan kale waxa weeye dadka nabaddiidka ah nabaddiidka anigu in badan baan soo jeediyey ha lagu dayo wadahadal dowladaha jira qaabilsan arrimahaas oo adduunka u kala dabqaada ha lagu dayo wadahadal waxay doonayaan hala weydiiyo aftaraal waxa dhammaanaya waa carruurteennii waataan khudbadayda ku sheegaya dab baa lagu shugay carruurteennii waxaa jira in wadaadada diinta iyo dad kaloo fikrado xag jira qabaahi ay yidhaahdaan gabar muslina ma noqon karto madaxweyne caqabad ma ka aragtaa dhinacaasi inay kaaga iman karto waa su-aashaan ugu jeclahay aniga marka laygu qof qof baan ka maqlaa waxaan ku dhahay, horta diinta soo bara markaa soo barata aan isu nimaado diinta islaamka haweenka iyadaa hor marisayba iyadaa hore u marisay suurad baa jirta qur-aanka ku jirto marka eh, balqiis eh, eh, laga hadlaayo eh, melikad saba ama lagu ammaanayo dowladnimadeeda iyo siday dalkeeda u nabadgelisay iyo si la tashiga ay la tashanaysay maxay ahayd tashuuradeeda xataa suurad baa jirta suurad nisaa la yidhaaha oo shuruucda ay maaragtay farabadan ay ku taallo islaamku dumarka kor buu geeyey dowladaha islaamka ah ee ugu conservativsan xagga islaamka oo bangladesh kow ka tay horta bangladesh dumar keliyaaba loo ogolaya inay xukumaan indonesia oo dalka muslimka ugu badan ugu faraha badan oo biligay dheeraada waa gabdho wixii kasoo madax noqday iyo ragga waa u siman yihiin dumarka soomaaliyeed waa dulman yihiin iyagaana ragga ka badan horta number one waxaan xooga saaraya marka ugu horeysa tacliinta in dumarka si gaara si gaara oo degdega loogu sameeyo xarumo educationka oo khaasa scholarships loo sameeyo hablo badan oo soomaaliyeed baa guryaha iska fadhiyo haddana p h d leh oo oo leh eh, masters leh oo jaamacaddii eh, qaybta koowaad leh ba- bachelor oo u baahan in la shaqo geliyo
taasi waxay ahayd fawsiye yuusuf xaaji aadan oo muqdisho ugu warramaysay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in v o edu ay waraysi ka qaaday musharaxiin kale oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore aadna ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda waxaa kale oo aan idinla wadaagaynaa inaan xidhiir la sameynay oo aanu codsiyo ku aadan inaan waraysano u gudbinay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre balse ay ka gaabsadeen codsiyadii iyo fariimihii aan u gudbinay